wallaahi waa khasaaro badan khasaarada mataqaana hooleed oo ka timid haddaan maan qiyaasi karo welina lama qiyaasin baan u malaynayaa si fiican laakiin waa guryo badan baa hataan u dhoweyn meesha dhibaatadu ay ka dhacday yaa waxaa ka waxaa ka duulay saqafkiibaa ka duulay guryo badan kuwa badan waa duleen bansadii baa jajabay baabuur baa mataqaana waxaa ka ka jajabay muraayadihii iyo darishadihii waan u dhoweyn bal wixii u dhowaa iska dhaaf waa garta dhimashadii dhaawacu waa imisa annaga intiina soo gaadhay baan ku xaqiijin karaa oo waxaa weeye konton iyo laba nin yaana soo gaadhay annaga konton iyo labadaas afartan iyo xoogaa afartan iyo saddex iyo meelahaasaamn yaa la seexiyey oo isbitalka seexday oo u baahday in la seexiyo badidood waxay u baahnaayeen qaniin bay u baahnaayeen ama ha yaraade ama ha weynaadee waxaana ugu dhibaato badnaa hal nin oo ay lomba sacralka mataqaanaa ay xiriirka lafaha dambe gadaal ay ka uga dhacday oo markaasna ay bralisia u jiro qaarka dambe waxaa kaloo jira rag badan oo ninka tabirka ugu yar firiica ku jira firiicuna firiicaanu weligay aragnay maahin waxaa weeye biro waaweyn oo toban af leh oo meeshay galaan hataa haddaad kor tagtid aadan ka soo saari karinin oo meel kasta qabsanaya oo biro waaweyna oo ah loogu talagalay inay mataqaana goortii qaraxu dhaco inay mataqaana inta fiinaan ay kolka saas wada galaan midka ugu yar dadkaas waxaa laga helayaa shan lix dhaawac oo korkiisa ku wada dhacay oo ah fiidaxaasoo wada galay badidood meel halisa ma ahayn ilaahay baa mahad leh qaar indhaha ay ka tuudhay iyo qaar ay mataqaana xoogaa orbitaalka mataqaana indhaha ay jeexday kuway caloosha ka galay kuwa ay mataqaanaa laakiin almost wax wax laga qaban karayay u badan yihiin waa gartay dhimashada waa imisa guud ahaan guud ahaan kuwa la seexiyey kuma aana darin laba konton iyo laba afartan iyo saddexdaas kuma jirin waxaa anaga qoladii wixii mayl aanu aragnay waxaa weeye sideed wey sideed qof wey waa gartay marka me meeshii qaraxu ka dhacayna imisaa ku nafbaxday oo guud ahaan tiradu imisa isku noqonaysaa shalay waxaan haynay labaatan waxaa la sheegahayaa dad badan weeye total nambarka oo dadka dhintay oo dhan waxaa weeye labaatan iyo afar waaye waxaad ii sheegtaa marka gargaarka aad fidiseen iyo waxa aad qabateen bal wax yar iiga tilm tilmaaniga sii wallaahi dad badan oo universityka aan cusbitalkaan aan ka shaqayno uu u yahay cusbitalkii main hospital hosbitaalka tici hosbitaalka u yahay dad arday badan badan badan oo dhigata caafimaadka ayaa ayaa noo soo gurmaday oo yimid mataqaana cusbitalkii hal oo dhanna joogay haddana weli jooga waxa weye gargaarka ugu badan oo human b human resourcega aanu helay buu ahaa taasoo noo waxtar weyn u lahayd yani waxqabadkii iyo wixii aanu qabanay iyo dadkii sidii loogu gargaaray ilaahay baa gargaarka haye waxaa kale oo mudan in la xuso waxaa weeye shaqaalaha laftiisii oo oo aan mataqaana gurigii aadinin oo shiftigoodii aan aan gelinin ee kulligooda dhan wada joogay meesha dakhtariintii badnaayad oo meesha joogtay oo aan dhaqaaqin oo meesha joog hawada shaqaynaysay bisha cas oo mataqaana iyaduna lafteedu mataqaana qalab noo keentay ardadeedii iyo daday tababadhay iyadu oo voluntary oo u shaqeeyana ay yimaadeen waxna keeneen wixii ay keeni kareen ay keeneen maantana mataqaana waxay noo keeneen ba iyagu oogaa daaweeya waana loo keenay haddana waanu xiriir baanu leenahayoo dhibaataday ay doonhayaan inay ogaadaan heerkay gaarsiisan tahay sidii wax looga qabto si degdega waa gartay su-aasha ugu dambaysa markay xaaladan oo kala dhacdo oo dhibaatada baaxaddaale ay dhacdo oo aan horeyna looga aqoon deegaanka ama aysan uga dhici jirin adoo waayo aragnimadii shalay adeegsanaya waxa ugu muhiimsan ee dhakhaatiirta iyo gurmadka caafimaadku u baahan yihiin maxay tahay maxaa fariinood u diraysaa shacabka wallaahi waxaan u dirayaa shacabka hal mid oo keliya sheebku waa sheeb wanaagsan waa sheeb soo gurmanahaya oo yacni wax kasta huraya say dadkaas u taraan qaladka ugu weyn ay ku kacayaan waxa weeye cusbitalkiibaa waxaa imaanahaya beledkii oo dhan uusan qof ka maqnayn markaas hadan wax aad qaban kadid iyo wax dadkii loo qaban karo iyo dad si aad u shaqaysid inaba ayay suurtoobayn marka in kaga qabta meesha markaas intaad la dagaalaysid ayaga war usuga war baxa war banaanka naga jooga yaa waan mataqaana waktigiiba ku dhamaanayo oo mararka qaarkood waxaa imaanaysa qofka laga qaban karay inaanka laga qaban karin oo uu saas ku dhinto marka waxaan socodka leeyahay keliya waalayaalow barta adduunka sidaa looga nool yahay ma ahayn inaad mataqaanaa yani wax ku qabanaysa wax ku taraysiin aad inaashadiiniya kor taagan tahay qofka kor taagan tahay ee waxa weeye yani waraysta annagana waraysta war maxaad u baahantihiin oo waxay kala qabanaa dadkii dad baa loo bixin karaa guddi baa loo suubin karaa baahida jidaa mataqaana la dabooli karaa wax laga qaban karaa ma aha inay dadkii o dhan inta soo wada hadugaan oo mataqana dadkii soo kor istaagaan oo anagii aanu meel aanu caddigna weynaa xataa goobtii shirkii hore dhacay shirkii dambe yaa badnaa dhibaatada dadka ku dhintay markee dadkii baa meeshii kusoo kusoo kusoo buuqay meeshoo yimid way ogaayeen mar kasta saasaa dhacda kuwa falkaa suubiyey way ogaayeen waa ugu talagaleen inay baabuur labaad keenaan